yidhi rasuulkeennu calayhi asalaatu wasalaam albakiil man dukirtu cindahu falan yusalli calay bakiil bakiil horta janno ma gala gebigiisaba bukligu waa waxa u daran weeyaan bakiil waxaa la yidhaahdaa buu yidhi ma aha ninkii xoolaha diida iyo ninkii maaragtay aan dadka soorin iyo bakiil waa la yidhaha laakiin bakiilka runta ah waxa weeyaan buu yidhi man dukirtu cindahu qofkii aniga agtiisa laygu xuso falam yusalli calaya aan igu sallin baa bakiil la yidhaaha bakiilkuna janno ma galo marka nabiga magaciisa markaad maqasho salawaatu ullaahi wasalaamu calayh waa in la salliyo weeyaan maxaa yeelay bakiil baad noqonaysaa bakiilna janno weligii ma gelaayo xadiid kale xadiid kale nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu sheegay in isagoo mimbarka fuulaya saddex goor aamiin uu yidhi markaas yaa rasuulallahi saddex goor baad aamiin tiriye maxay ahaayeen wuxuu yidhi markii u horraysay oon lugta saaray jibriil baa ii yimid wuxuu yidhi ramadaan qofku u dhasho oo janno geli waayo ramadaanka bisha intuu cibaadaysto ilaahay uma dembi dhaafoo naarta ha galay aamiin dheh aamiin baan idhi buu yidhi markii labaadna wuxuu yidhi buu yidhi labadiisa waalid qofkay duqoobaan oo u baari fali waayo oo naar gala ilaahay naarta ha ku fogeeya aamiin dheh aamiin baan idhi buu yidhi markii saddexaad wuxuu yidhi wuxuu yidhi buu yidhi qofkii nebi moxamedow magacaaga maqla oo kugu sallin waaya naarta allaha ku fogeeyo aamiin baan idhi buuy marka ninkii inta nebiga magaciisa maqla ku sallin waaya jibriil baa habaaray nebiguna aamiin buu yidhi aqbal weeye la soo celin maayo naartunbaa weligii lagu shidayaa uu ku dhammaanaya ilaahay nagama dhigo kuwaasna ilaahay nagama dhigo marka dee hameen dambe insha allaahu qayb baanu u reebnay maaragtay siiradii waa wax tiro badan laakiin meel uun yar baynu sidaas oo kale haddaba meel yar baynu ka soo qabannay habayn dambaynu insha allahu yaynu dhammaystiri doonaa bismi illaahi araxmaan araxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wsalaatu wasalaamu calaa ashrafi alanbiyaa'i waalmursaliin sayidina muxammed wacala aalihi waasxaabihi wataabiciin wabacd قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله العظيم ballankeenni caawa wuxuu ahaa inaynu dhammaystirno siiradii dhammays ma dhammaystiri karne inaan xoogow sida xalay oo kale xoogow ka soo qaadno maxaa yeele wax dhammaystiri kara iyo rasuulka sifaadkiisa iyo siiradiisa dee wax mana wada naqaanba haddii la yidhaahdo inta la yaqaan ha la aqriyana dee muddo badan bay qaadanaysaa marka inun baynu ka barakaysanaynaa in baynu ka barakaysanaynaa aayaddaa qur-aanka ah oon ku furfurannay khudbadeenna bal aynu fasirno ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala laqad jaa'akum laqad waa dhaar weeyaan laamulqasam baa la yidhaahdaa qad hadday laami la xadhiisato waa dhaar ilaahay waa asagoo wallaahi yidhi oo kale weyn jaa'akum waxaa idiin yimid innagaa laynala hadlaya rasuulun rasuul baa idiin yimid rasuulkoo min anfusikum idinka naftiinna ka mida fiiri ilaahay nicmadiisa rasuulku noo soo dirayo waxaa laga dhigay annaga jinsigeenna bani aadan baa laga dhigay bashar baa laga dhigay hadduu jinni rasuul jinniya naloo soo diri lahaa dee maba arkayno nimaynaan arkayn maxaynu ku samaynaynaa haddii rasuul malaa'iga naloo soo diri lahaa dee awoodba uma lihin malag suuradii ilaahay ku abuuray inaynu aragno ma suuroobi karto marka ilaahay xigmadiisu waxay noqotay rasuul aynu garanayno ee bashara ee waxayna fahamsiin kara ee dacwada ilaahay ina aan aan ka qaadan karno inuu noo soo diro bani aadama casiizun calayhi maa canidtum cul- dhibaatadiinna aad dhibaatootaan rasuulkaas waa ku culusta macnaa inaynu dhibtoonno adduunka dhibtoonno aakhiro dhibtoonno barsakh iyo qabriga ku dhibtoonno nebiga waa la weyntaa waa la culus tahay oo aad buu uusan raalli uga ahayn macnaa dhibkeenna labada daarood aynu ku dhiboonayno nebigu ma oggola calayhi salaatu wasalaam wayna la culus tahay sidaa darteed ilaahay baan waxaan su-aashu yidhi ilaahu ummaddayda ilaahu ummaddayda ilaahu ummaddayda markaasaa la iigu bishaareeyuu yidhi toddobaatan kun oo xisaab la'aan jannada gelaysa ummaddaada markaasaa la yidhi yaa rasuulallah maxaa ilaahu ii kordhi haddaad maxaa u oran weyday wuxuu yidhi istansagtuhu ilaahu ii kordhi waan idhi fazaadanii maca kulli waaxidin sabciina alfan toddobaatankii kun mid walba toddobaatan kun oo uu shafeecaya inay la socdaan هل استلزمت ربك على يا رسول الله ما إله يكر تلاهي استلزمته فزادني ثلاث حيا حصيات من حصيات ربي بويل النبي عليه الصلاة والسلام إله إيبضي هداني صدح عن توبة صدح حابسنوت وإلهي حابسنه سا يا لي زيادي ليه وعين إلهنا حصيات حصية intii gacanteennu ay qaadaa la yidhaahaa ma odhan karnaa ilaahay labadiisa gamcood intii lagu qaado ma odhan karno maxaa yeelay innaga iyo ilaahay baa markaa isha- isshabbahaya ilaahayna mushaabahada khalqigiisu mustaxiil bay ka tahay laysa ka midlihi shayun wa huwa asamiicu albasiir waxa weeyaan saddex jumlo oo ummaddayda ka midoo fara badan ayuu ilaahay iigu bishaareeyey inay xisaab la'aan jannada gelayaan khalqun kasiir walxamdu lilaah ilaahay ha inaga mid dhigo saasuu nebigu u jeclaa inaynu adduunka khayr hello aakhirana khayr hello dhibkeennana saasuu u nabcaa xariisun calaykum korkiinnana waa ku dadaal badan yahay baa la yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam wixii wax idiin taraya wixii idinka idin anfacaya wuu ku dadaal badan yahay sidii aad u heli lahaydeen bilmu'miniina ra'uufun raxiim dadka ilaahay rumeeyana nebigu raxiim buu u yahay ra'uufna waa u yahay macnaa ra'uuf iyo raxiim waa laba raxmadood weeye min alra'fa waalraxma ayay labadaba ka yimaadeen laakiin rafcada ayaa sii korraysaa leh rasuulkaas rasuulun من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم شنتاس نبي اسكو درسداي ayaa laydin soo diray buu yidhi ilaahay waa idin yimid isagoo risaalo idin wada aayad kalena ilaahay wuxuu ku yidhi laqad jaa'akum min allahi qad jaa'akum min allahi nuurun wa kitaabun mubiin qad jaa'akum waxaa idin yimid min allahi ilaahay xaggiisa nuurun nebi moxamed weeye calayhi salaatu wasalaam nuur baa idin yimid wa kitaabun mubiinun kitaab cad oo qur'aan la yidhaahdaana labadaba waa idin yimid macnaa nuur baa lagu sheegay nebiga calayhi salaatu wasalaam qad jaa'akum min allahi nuurun wa kitaabun mubiin nuurkaas mufasiriintu nebi moxamed cidaan ahayn kuma fasirto kitaabkuna dee waa qur'aankeennan layna soo siiyey rasuulka sidaasa ayaa habeenkii uu dhashay weeyaan habeenka aynu isku waaninaynaa siiradiisana aynu isu aqrinaynaa marka waataan idin idhi daraf yar baynu ka soo qaadaynaa waayaha kan waxaa batay oo meel walba laga sheegayaa horta iskhilaafka hala yaabin iskhilaafka ilaahay baa dadka u abuuray inay diinta isku khilaafaan waaba wax ilaahay uu sameeyey subxaanahu wa tacaala walow shaa'a rabbuka lajacala annaasa ummatan waaxida walaa yazaaluuna mukhtalifiin ilaa man raxima rabbuka walidaalika khalaqahum buu yihi ilaahay walow shaaa rabbuka rabbigaa hadduu dooni lahaa nebiga moxamedahow lajacala naasa dadka wuxuu yeeli lahaa ummatan waaxida ummad isku mida oon isku khilaafin diinta oo wada mu'miniina oo jannada wada aada saasuu ilaahay ka yeeli lahaa ummatan waaxidatan walaa yazaaluuna mukhtalifiin ka suuli mayaan inay iskhilaafayaan marka ilaahay muuna doonin ummad keliyoo wada hanuunsan inaynu noqonno ilaahay mashiicadiisu kuma dhicin walow shaa'a lahadaakum ajmaciin kulligiin ilaahay hadduu doono wuu idin hanuunin lahaa walow walow shi'naa لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين إلهي وعيرا هدان دمعنا نفو البهنون كيدان سين لهين مركاتي هنوني لهين ما أنا يالين حق القول مني أنا وحا إيقا واجبي قول ليلي أهدو لأملأن جهنم جهنم بوحيه وبوحيه من الجنة والناس بانك بوحنينا ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا إلهي هدو دوني لها أنت دلك جوكتودا إلهي بيهمين لهاين لكن إلهي بان دوني سبحانه وتعالى ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين إلها هدو دونه دتكودا هنون بو إسقو قيل لها يوي ولا هنوني لهاين إلهي سبضم عن سبحانه وتعالى maxaa yeelay wuxuu abuuray ilaahay naar jannana wuu abuuray labadaba wuxuu u ballan qaaday inuu buuxiyo jannadana inuu mu'miniin ka buuxiyo naartana inuu caasiyiin iyo kaafiriin ka buuxiyo ayuu ilaahay labada daarood u abuuray haddii dadkoo dhan la wada hanuuniyo ma qof hanuunsanaabaa ilaahay cadaabayaa mase naartii baa lagu ballan furayaa in la buuxiyo loo ballan qaado waxay ku timid in dadka hanuunka qaar laga xidho si naarta loogu buuxiyo wacdigii ilaahay qaarna hanuunka la siiyo si ilaahay jannadiisa daaru raxmadiisa loo geeyo walaa yazaaluuna mukhtalifiin inay iskhilaafayaan ka suuli mayaan buuhi ilaahay walidaalika ilaa man raxima rabbuka rabbigaa qofku u naxariista mooyaane oo ayagu aan khilaaf iyo xumaan midna keenayne jidka wanaagsan wax ka qaadaya walidaalika khalaqahum inay iskhilaafaan baa looba abuuray buu yidhi ilaahay subxaanahu wa tacaala walidaalika kaa oo iskhilaafkaa ayuu khalaqahum ilaahay u abuuray marka weligaa ummad waaxidaah oo hanuun wada haysata ma la arkaayo kuwa waxay leeyihiin qorraxdii adeexaan caabudaynaa iyagaa ilays badan kuwaa dabkay shitaan caabudaya kuwaa asnaam kale dhagax iyo meela waxay qorteen caabudaya intii tawxiidka sheeganaysay qaar baa bidco noqday mukafaro ah qaar baa bidco noqday mufasiqo ah oo faasiq ka dhigaysa inna ilaahay jidkii wanaagsanaa buu ku hanuuniyey subxaanahu wa tacaala daa'ifadaas wanaagsan ilaahay hanaga hanagu daro innaga marka horta khilaafka saasaan loola yaabayn waa jiraa maxaa yeelay inta jidka fiican qaadayna ilaahay jannuu geynayaa iyo ridihiisa iyo raxmadiisa inta khilaafka khilaaftay intaas ee wadda baadi iyo shaydaan ay jiideen qaadayna kuwaasna naartaa la geynayaa marka saasaa loo qaybsan yahayba adduunka inta la joogo in la iswaafaqo ma jirto inta mu'miniinta ahina waa reed iyo iyo waddo inta kale oo mukhaalifiinta ama faasiqiinta ama mujrimiintaayna waa waddo kaleetowa hadhowna waxay noqonaysaa fariiqun fi ljanna wa fariiqun fi saciir sidii loo qaybsanaa ayaa qolana jannada loo furaya albaabaheeda oo loo geynaya qolana naarta saciira ayaa loo geynaya taa horta khilaaf haddaad aragtaan dhegaha ha taagina khilaafku waa jiraa naarta in la buuxiyuu ilaahay ballan qaaday jannadana ummad buu ilaahay u ballan qaaday subxaanahu wa tacaala marka inta adduunka la joogo waa inay kala baxaan dadku oo qolana naarta jidkeedii qaadaan qolana jannada jidkeedii qaadaan intaa haddaan sidaan idhaahno oo idinaan khilaafka u dhega taagin waxaa weeye caawa daraf yar baan ka soo qaadaynaa waxaa waayaha kan socota nebiga la barakaysanaya waa shirki waa lagu gaadhoobayaa haddii nebiga barakuu lahaa la yidhaaho haddii shafaaco la weydiisto haddii maaragtay lagu tawasulo ilaahay loogu tawasulo marka bal aynu nidhaahno war barakada nebiga la barakaysto daatadiisa ama ajsaadiisa kale timihiisa candhuuftiisa caliyadiisa dhiiggiisa saxaabadu ma barakaysan jireen nebiga calayhi salaatu wasalaam mase waa wax hadda uun lala yimid wo hadday saxaabadu barakaysan jireen saxaabada jidkeedii baa laydinku ogyahay inaad qaadaan nebiguna hay barakaysanina uusan odhan jirin ee intay barakaystaan uu raalli ugu ahaan jiray amuu amuu amuu amuuba gacan ku siin jiray hataa nebiga la barakaysan jirinse dee inaynu barakaysanno ma aha oo markaas dadkaale nebigu barako ma lahaynoo waa shirkiyo ilaahay baa loogu sharig yeelayaa dee inay run sheegahayaan baynu ogaanaynaa haddaan nebiga saxaabadiisu barakaysan jirin marka dee hawl kalena xooga waana sugaysaaye waar bal siirada nebiga soo bixi istaag waa la istaagaa mikrofoonkana gacanta ku qabso ninkaasaa soo akrinaya anna af soomaali baan ku fasiraya hadday saxaabadu barakaysan jireen ma ka leexan karaynaa haddayan barakaysan jirin barakaysta idinmaba lihi anigu
كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتبركون بأجزاء النبي صلى الله عليه وسلم وآثاره وثيابه وطعامه وشرابه وذلك بإيمانهم بأن أجزاءه الشريفة وآثاره الكريمة هي مل- هي مليئة بالخيرات والبركات لأنها أجزاؤه وآثاره ونحن نريد من ذلك النماذج موجزة wuxuu yidhi kitaabkan waa siiradii rasuulka muxammedun rasuulullaahi baa magaciisaba la yidhaah waxaa nebiga ahayn ka sheekayn maayo iyo saxaabadii siday ula dhaqmi jireen saxaabada rasuulku waxay ahaayeen buu yidhi kuwii barakaysta nebiga calayhi salaatu wasalaam daatadiisay barakaysanayeen aasaartiisay barakaysanayeen wixii la xidhiiroo dhan bay barakaysanayeen ayagoo og nebiga iyo waxa la xidhiiroo dhami inay khayr ka buuxaan oo khayrkaas ay ka helaan yay nebiga barakaysan jireen marka intaasi waa cinwaankii marka bal aynu axaadiisteedii aynu soo qaadno annagoon idinku dheeraynayn xoogaa gaaban baan ka soo qaadaynaa buu leeyahay تبرك الصحابة بشعر النبي صلى الله عليه وسلم وتكريمهم له وحمد حسنهم عليه روى مسلم عن انس رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم والحلاق يحلقه وأضاف به أصحابه فما يريدون أن تقع شعرة إلا في يد رجل أي تعظيما لها وتبركا لها
wuxuu yidhi bal aan ka bilowna timihii nebiga calayhi salaatu wasalaam timaha rasuulka waa la barakaysan jiray timaha nebiga calayhi salaatu wasalaam imaamulmuslim wuxuu wariyey wuxuu yidhi nebiga ayaa raawigii baa wariya wuxuu yidhi nebiga ayaa madaxiisa la xiirayay asxaabtuna saasay ugu hareeraysnaayeen mar allaale marka dee ninka xiirayaa muuska uu saa ku yidhaaho timaa dhulka ku dhacahaya hal tinahoo nebigu lahaa weligeed dhulka kuma dhicin qof gacantiisunbay ku dhacaysay saxaabada ka mid a radia allahu tacaala canhum ayadaa gacantay ku dhacaysa nin waliba wuxuu helay faws buu helay waa wuu xafidanayaa wuxuu maalinkaa khaniimadii ugu weyneed inuu helay hadduu timihii nebiga qaar helay ayuuna ictiqaadsan yahay tabarukan lahaa wa tacdiiman
وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للحلاق ها وأشار بيده إلى الجانب الأيمن فحلق فقسم شعر شعر صلى الله عليه وسلم بين من بين من بيد- من يديه من السحابة ثم أشار إلى حلاق إلى الجانب الأيسر فحلقه فأعطاه لأم سليم بنت ملحان والد ثاني وعند إمام أحمد زيادة وقلم صلى الله عليه وسلم أظفاره وقسم بين الناس
وغير مسلم با حديث كان رواية كلا وريي ويان نبي يا وحو يري صلى الله عليه وسلم intuu cumraystay ayuu muuskii u dhiibay ninkii mara- madaxa xiirayay markaasuu yidhi haah dhinacan ka bilow midigta ah waa sunne markaad xiiranayso dhinaca midigta aha weligeed baa laga bilaabaa rasuulkaynu uga dayanaynaa calayhi salaatu wasalaam markaasuu xiiray dhinacii midigta ahayd nebigu markaasuu timihii qaaday raggii hortiisa taagnaayee saxaabada ahaa ayuu u qaybiyey timihii nebigaa gacantiisa ku qaybinaya calayhi salaatu wasalaam markuu qaybiyey ayuu yidhi ninkii haddana war dhinacan kale xiir bidixda markaasuu xiiray markaasaa ummu sulaym gabadhii la odhan jiray yaa la siiyey timahan ummu sulaym waxa weeyaan zawjatu abi talxa anas binu maalig hooyadii weeyaan abu sulaym bintu milxaan baa la odhan jiray ayadaa la siiyey maxaa loogu dhiibay dhinacii midigtaaha raggaa loo qaybiyey dhinaca bidixdaa inay dumarka u qaybiso aanis hooyadii yaa loogu dhiibay nebigana maxram bay u ahay marka nebigaa gacantiisa ku qaybiyey timihiisii dhinaca midigtaa raggii buu siiyey u qaybiye u yaryareeyey dhinaca bidixdaana ummu sulayn baa loo dhiibay si ay ugu qaybiso dumarka قال الإمام النووي صلى- رضي الله عنه وفيه التبرك أي دليل التبرك بشعر النبي صلى الله عليه وسلم وجواز اقتنائه meeshaan imaamu nawowi wuxuu yidhi xadiidka waxaynu ka qaadannay in nebiga lagu tabarrugi karo timihiisa iyo in la meelaysan karo meel inta la dhigto weligaa ay kugu jirayaan kayd ahaan inay bannaan tahay baan ka garannay maxaa yeele qofka nebigu timihiisa siinayo qof iska tuuraya maaha nebiguna inuu tuuro uguma talagelin inuu meel ku rito barakaystana ayaa nebigu ugu qaybiyey ayaguna sidaasay saxaabadu yeeleen انتصار خالد بن الوليد واستفتاحه في حروبه في حروبه بشعر النبي صلى الله عليه وسلم cinwaankani waxa weeyaan khaalid binu waliid sayfullaahi sayfullaahi baa la odhan jiray aabbihiisa khayr ma lahayn waa weliid binu mugiira ninkaa taqaan weeye laakiin muxuu dhalay khaalid buu dhalay khaalid sayfullaahi baa nebigu u bixiyey calayhi salaatu wasalaam اللهم صل وسلم عليه khaalid binu waliid wuxuu ku guulaysan jiray oo markuu gaalada jabinaya ku jabin jiray oo ugu tawasuli jiray gaaladu inay jabto ayaguna guulaystaan nebiga timihiisa calayhi salaatu wasalaam
وذلك عن جعفر بن عبد الله بن حكم أن خالد بن الوليد رضي الله عنه فقد قرصوة له يوم اليرموك فقال اطلبوها فلم يجدوها فقال اطلبوها فوجدوها فإذا هي قرصوة خلقة أي ليست بجديدة فقال خالد اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلق راسه فابتدر الناس بجوانب شعره فسبقتهم إلى ناصيته صلى الله عليه وسلم فجعلتها فيه هذه الغنسوة فلم أشهد قتالا وهي معي إلا رزقت النصر
khaalid binu waliid yowmu yarmuuk waagii lala dagaalamayay dee qolada cajamta ah ee dagaalkoodu kulul yahay ayuu hamayn isagiiyo jeeshkiisii meel degay subaxdii markii la dabcayn la rarto ayaa koofidiisii la waayey koofida dagaalka loo qaato ayaa qalansuwa la yidhaah markaasuu yidhi koofidii waa in la helaa waa la raasiyey waa la raasiyey waa la waayey waxaa la yidhi yaa amiir almu'miniin weyney maxaan samaynaa waa in la helaa buu yidhi koofidii koofidii colkii baa waa bariistay markii waagu beryaa la helay mase waa mid calal calalahoo wax fiicanoo quruxleba aan ahayn markaasaa la yidhi colka dhan ma waxaad u xabisaysay geeddaan xumoo duugga ah ee koofida ah ee duqda ah wuxuu yidhi nebigaa cumraystay calayhi salaatu wasalaam markuu nebigu cumraystay buu timihiisii xiiray saxaabadii rasuulkaa u tarsantay timihii qof weliba meel buu timihii ka qaatay aniga ilaahay wuxuu iigu gargaaru yidhi nebiga fooddiisaas ayaa faraha la helay timihii nebiga fooddiisa laga xiirayey ayaan la helay markaasaan wuxuu yidhi koofidaydaanaan dhex geshin waa ku jiraan buu yidhi timihii nebigaa ku jira weligay dagaal ma gelin buu yidhi mar allaale markaan dagaalka galo unbaan koofida saartaa buu yidhi weligayna nasri waxaan ahayn lama kulmin waxaasna waa timaha nebiga oo koofidayda ku jira buu yidhi calayhi salaam تبرك waa khaalid khaalid binu waliid weeye ciyaara u malayn saxaabadii rasuulkuna waa wada joogaano war timahani wax ma tarayaa qof odhanayaa ma jiro waxaan maanta joogo fasaadka mayna joogin waa la isku waafaqa تبرك الصحابة بموضع الأصحاب بموضع- بموضع أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم روى الإمام أحمد عن جابر بن سمورة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أوتي بطعام فأكل منه بعث بفضله إلى أبي, أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وكان أبو أيوب يضع أصابعه حيث يرى حيث يرى أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأوتي النبي صلى الله عليه وسلم بقطعة أي إناء فيه طعام فوجد صلى الله عليه وسلم فيها ريح الصوم صوم فلم يذقها النبي صلى الله عليه وسلم وبعث بها إلى أيوب الأنصاري فنظر أبو أيوب فيها فلم ير فيها أثار أتابع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يذقها فأتاه فقال يا رسول الله لم أرى فيها أثر أثر أتابعك فقال صلى الله عليه وسلم إني وجدت فيها ريح الثوم فقال أبو أيوب تبعث إلي مما لم تأكل ما لم تأكل فقال صلى الله عليه وسلم إني يأتيني الملك
yaa wariyey xadiidka آه إمام أحمد imaamul axmed wuxuu wariyey jaabir binu sumura nin la yidhaaho saxaabiya wuxuu ka wariyey nebiga calayhi salaatu wasalaam marka xeera cunto loogu keeno wuu cuni jiray hambadiisa wuxuu siin jiray abu ayuub alansaari abu ayuub alansaari waa kuma allah markuu nebigu madiine ka yimid oo hashii uu fuushan yahay ayaa qabaa'ilkii ansaar oo dhan nin walba duqiisii yuu yaa rasuulallah annaga noo deg yaa rasuulallah annaga noo deg annagaa ku marti qaadayna annagaa wax walba kuu noqonayna markaasuu yidhi hashaa ha taabannina hashaa ma'muuratun min allah ilaahay xaggiisaa laga amraye iska daaya meeshayna geysaannu arkaynaay markaasaa hareeraha ansaar oo dhan baa hareeraha ka socota nin waliba wuxuu jeclaan lahaa inuu qabiilkiisa nebigu la dego oo meeshaa liibaaniya baraka uu ka helo ninkii la soo dhaafo xaafaddiisaba waa tiiraanyoodaa kuwa kaloo xaafadaha ka horreeya ayaa nebiga garab soconaaya nebiguna de wuxuu fuushan yahay hashiisa markuu dhammaaday oo dadkii oo dhan nin waliba waa qushuucayaa markay hashu dhaafto ayay hashii soo kacday abu ayuub alansaari gurigiisii barxad yaroo bannaan oo ka horraysa yay aayar fadhiisatay hashii markaasuu yidhi waa la amraye hashaas ka leex abu ayuub alansaari baa soo boodo nebiga alaabtiisii iyo ba- hashii ka dejiyey oo gurigiisuu geeyey markaa waa ninkaas abu ayuub alansaari ansaar oo dhan intay damacday nebigu inuu la dego ilaahay amarkiisa ninka nebigu la degay wey marka laba qol laba wuxuu lahaa laba dabaqa markaasuu yidhi yaa rasuulallahi kan kore fuul markaasuu yidhi maya kan hoosaan fuulaya adiga islaantaadu kor taga calaa ayi xaal qiso mashhuuraa weeyaan waa gurigii uu dego ugu horreeyey madiine markuu nebigu tago calayhi salaatu wasalaam maalintii dambe hunguriga nabiga loo keenay hambadiisa abu ayuub baa la siin jiray maxaa yeelay dee waa waa waa ruuxii gurigiisa uu deganaa wey abu ayuub alansaari buu markaa u sii dhiibay nebigu ma cunin maxaa yeelay toon buu ka helay toonta afka qurminaysa ayuu nebigu ku arkay cuntadii nebigoon dhedhamin buu yidhi abu ayuub u geeyey abu ayuub faraha raadka nebiga yuu raaci jiray wuxuu arkay inuusan nebigu cunin calayhi salaatu wasalaam yaa rasuulallaahi cunto aadan cunin maxaad iigu soo dirtay wuxuu yidhi haddee toon baa toon bay lahay oo aniga toonta maxaad iigu soo dirtay aniga malaga ii yimaadu yidhi oon afkaan u diidayaaye idinku waa cuni kartaan laakiin aniga jibriil baa ii imaanaya inaan toom cuno oo hadhow layga uriyana ma doona ayuu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam abu ayuub meesha nabigu ka cunay meelaan ahayn cuntada inteeda kale waxba ka cuni maayo tabarukan biasaabicihi sala allahu calayhi wasalam nabigu meeshuu faraha saaray buu ku barakaysanayaa تبرك الصحابة بصور النبي صلى الله عليه وسلم روى كان عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بشراب فشرب وعن يمينه غلام وعن يساره الأشياخ فقال صلى الله عليه وسلم للغلام أتأذن لي أن أعطي هؤلاء فقال الغلام والله يا رسول الله لا أوصر بنصيبي منك أحدا فتله ويعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده أي فشرب الغلام وهو عبد الله بن عباس رضي الله عنه xadiidkan waa nebiga hambadiisa الله sida loo saxaabadu u barakaysan jireen hadda meeshuu ka cunay baan soo marnay hambadii weeya middaana wuxuu yidhi nabiga hunguri waxaa loo keenay sharaab صلى الله عليه وسلم.
sharaabkii buu nebigu cabbay calayhi salaatu wasalaam dhinacan midigta abubakar iyo cumar iyo raggii waaweynaabaa ka ah dhinaca bidixdaana wiil aan weynayn baa ka ah cabdullaahi ibnu cabbaas oo markaa aan weynayn markaasuu labadaba waynu ka qaadan
اللهم صل وسلم على تبرك الصحابة بإناء مسه فم النبي صلى الله عليه وسلم ciwaankaanina waxa weeye canaawiinta ugaadi markaas sheeg saxaabadii waxay barakaysan jireen meeshii nebigu wax ka cabbo ama wax ka cuno meeshaas uu afkiisa bushmihiisa saaray ayay barakaysan jireen buu yidhi اللهم صل وسلم وبارك عليه روى الإمام أحمد وغيره عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم سليم وفي البيت قربة معلقة فشرب من فيها أي من فم من فم القربة وهو قائم قال آنس فقطعت أم سليم فم القربة وهو فهو عندنا والمعنى أن أم سليم قطعت فم القربة الذي هو موضع شربه صلى الله عليه وسلم واحتفظت بها به في بيتها للتبرك بأثر النبي صلى الله عليه وسلم xadiidkan waxa wariyay anas binu maalik khaadimu rasuulillaahi sala allahu calayh wasalam عليه toban sana yaan u shaqaynayuu yidhiyo weli waxaanan falin maxaad u fali weyday ma oran toban sano ayuu nebiga khaadimkiisa ahaa markuu madiine ka soo galay ayay ummu sulaymtaas hooyadiisii yay u keentay waxay tidhi yaa rasuulalahi khuwaydimuka aanas ninkaani waa khaadim yarowgaagii aanis ahaa waxaan jeclahay inuu kuu adeegaan markaasuu ka aqbalay toban sannadood ayuu u shaqaynayay rasuulka salawaatu ullaahi wasalaamu calayh anas bin maalig wuxuu yidhi marka nebigaa soo galay guriga ummu sulaym waa gurigooda ummu sulaymna nebiga maxram bay ahaayeen waa naga nidhi markaasaa sibraar biyo ku jiraan yaa halkan ka soo laalaada sibraarka intuu furay buu naaskii ka cabbay nebigu calayhi salaatu wasalaam isagoo taagan ilaa sibraarku meel koruu ka soo laalaadaa ayuu sibraarkii cabbay markuu cabbay buu xidhay ummu sulaym waa soo kacdoo intii nebiga afkiisa gashay bay goosatay markaasay meel ku xanaanaysa iyadoo barakaysanaysa labadii bishimood oo nebiga calayhi salaatu wasalaam sibraarka meeshay ka taabteen halkaasay barako ka dhigatay anas binu maalig baa arkahaya naaha barakaysan hooyo odhan maayo iyadu waa saxaabiyad jaliile ah asxaabtii oo dhan waa wada og yihiin mar allaale markii la yidhaha maxaa haysata waxay leedahay fa- famulqirba meeshii nebigu ka cabbay waa taas haragga intiisii kale sidii bay u daysatee intii bushimaha nebigu gaartay ayay meel ku kaysaday tabarukan biha
تبرك النبي تبرك الصحابة بثياب رسول الله صلى الله عليه وسلم واستشفاؤهم بها
maadaam waxa weeyaan maryaha nebiga siday saxaabadu u barakaysan jireen iyo siday isugu daawayn jireen nebiga maryihiisa calayhi salaatu wasalaam oo kii jiran loogu daawayn jiray
روى مسلم عن عبد الله مولى أس- أسماء بنت أبي بكر عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها عنهما أنها أخرجت إلينا جبة ضيابطة كسر- كسروانية لها لبنة ديباج وفرجاها مكفوفان بالديباج وقالت هذه جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم عليه كانت عند عائشة فلما قبلت رضي الله عنها قبلتها إذا أخذت الجبة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها يلبسها فنحن نغسلها للمرضى
waxay tidhi asma bintu abibakar xadiidka iyadaa warisaye jubbad ayaa ayay haysatay asma bintu abibakar waa caaisho walaasheedii ka weynayd weeye jubbad waa maxay baa la yidhi jubbadani waxay tidhi jubbadani waa tii rasuulku uu masha uu gashan jiray waa jubbad nebigu gashan jiray calayhi salaatu wasalaam caaishaa haysay caaisha markay dhimatay ayaa aniga jubbadii laysoo siiyey bay tidhi hadda jubbadii nebigaan haystaa bay tidhi qof alla qofkii jirrada biyaan geliyaa bay tidhi biyahaasaan ku maydhaa biyahaas jubbadda lagu maydhay baan qofka jirran siinaa horayna waa uu ku caafimaadayaa qofku sidaasaan u haystaa meeshaa waxaad ka garanaysaa nebiga dhididkiisii iyo jubbadii uu martay in dadka jirran oo dhan hadduu daacuun qabiyo hadduu feero qabiyo hadduu balaayo kale qababa iyo malaariyadan umma- ummadda dhibtayba haddaynu heli lahayn kulliga waa biskoon lahayn intaynu dhaqanno ayaynu wada bogsan lahayn asna bintu abibakar baa dadka u mayri jirto oo biyaheeda cabsiin jirtay salluu cala annabiy
وروى البخاري عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال أتت امرأة ببردة منسوجة فيها حاشية فقالت يا رسول الله أكسوك هذه فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها فلبسها وفي رواية ابن ماجه فخرج إلينا فيها فرأى عليها عليه رجل من السحابة فقال يا رسول الله ما أحسن هذه البردة فاكسنيها فقال له صلى الله عليه وسلم نعم وفي رواية للبخاري فجلس ما شاء الله في المجلس ثم رجع فطواها وأرسل به بها إليها فلما قام صلى الله عليه وسلم لامه أي لام السائل أصحابه وقالوا للسائل ما أحسنت حين رأيت النبي صلى الله عليه وسلم لبسها محتاجا إليها ثم سألته إياها وقد عرفت أنه لا يسأل شيئا فيمنعه وفي رواية لا يرد سائلا فقال الرجل رجوت بركتها حين لبسها النبي صلى الله عليه وسلم لعلي أكفن فيها
waxaa la wariyey xadiidkan naag baa nebiga waxay ugu keentay macawis qurux miidhana macawis qurux miidhan oo hadiyada marka nebigaa martay korku soo saartay waa noola yimid nebigu asaga oo oo qaba nin baa markaa yidhi yaa rasuulallaahi macawistaadu aad bay u qurux badan tahay yaa rasuulallaahi isii markaasuu yidhi waayah markuu nebigu tegey calayhi salaatu wasalaam ayaa ninkii la dagaalay waaryaahe macawista nebigaa u baahan haddeerna qof baa hadiyad ugu keenay adiguna nebigaad su'aalaysaa nebiguna wax la su'aalay maba diido war nebigu wuxuu u baahan yahay maxaad u su'aalaysaa wuxuu yidhi wallaahi inaanan u su'aalayn inaan huwado intaan nebiga ka qaadee inaan barakaysto oo kafan ka dhigto meel ku xidhxidho oo mar allaale markii aan dhinto laygu kafnaan rabaa buu yidhi nebigu waa u keenay macawistii meel buu dhigtay kafantiisii bay noqotay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh وسلم وبارك عليه waxaad arkaysaa macawistaas nabiga jidhkiisay taabatay buu rabaa kafan inuu ka dhigto taa waxaa jira nebigu inuu qamiiskiisa qof u dhiibi jiro odhan jiray kafan ha looga dhiga qabriga la- waxaa laga yaabaa inuu ilaahay su'aasha u fududeeye marka macawista ma qaadanayo yidhi kafan baan ka dhiganayaa anoo barakaysanaya rasuulka inuu korkiisa saaray اللهم صل وسلم تبرك السحابة تبرك السحابة بدم النبي صلى الله عليه وسلم cinwaankaana waxa weeyaan saxaabadii inay barakaysan jireen nabiga dhiiggiisa calayhi salaatu wasalaam inay barakaysan jireen
أخرج الطبراني والبزار والحاكم والبيهقي وأبو نعيم في الحلية من حديث عامر بن عبد الله من حديث عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عبد الله بن الزبير قال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني الدم بعد فراغه من الحجامة وقال اذهب يا عبد الله فغيبيه وفي رواية اذهب بهذا الدم فواريه أي أخفيه حيث لا يراه أحد قال عبد الله فذهبت به فشربته ثم أتيت صلى الله عليه وسلم فقال ما صنعت أي, أي, أي بالدم قلت غيبته قال لعلك شربت شربته قال نعم قال ويل, ويل لك من الناس وويل للناس منك
xadiidkan waxa weeyaan cabdullaahi binu zubayr dee raggii wariyada waa weynaana waa maqlayseen cabdullaahi bin zubayr baa yidhi nabigaa istoobay nebigu waa istoobi jiray calayhi salaatu wasalaam اللهم صل وسلم وبارك عليه markii toobinkii dhammaaday ayuu ii dhiibay buu yidhi cabdullaahi bin zubayrkaas yaa dhalay asma bintu abibakar baa dhashay caaisha ayaa habaryartiisa hooyadii la dhalatay caaisha inaynu leenahay maaragtay ummi lmu'miniin eh, ummi cabdillaahi cabdillaahi ciday dhashay maahe wiilkay habaryarta u tahay cabdullaahi bin zubayr bin cawaam ayaa loogu magac daray kunyadeeda markaasuu ii dhiibuu yidhi dhiigga kan orod soo soo qari buu yidhi meelaan qofna arkaynin ku soo qari ayar baan xagga inta ka laabtay baan wuxuu yidhi yaa qalafka sii dhiiggii nabiga calayhi salaatu wasalaam اللهم صل وسلم وبارك عليه markii aan soo noqday yuu yidhi buu yidhi dhiiggii maxaa ku samaysay yaa rasuulallahi meelaan cidina ka arkayn baan geeyey buu yidhi اللهم صل وسلم وبارك markaasuu yidhi waxaa laga yaabaa inaan cabtay uu yidhi haa yaa rasuulallahi waan cabbay wuxuu yidhi dadka balaayaa kaa haysata weylun laka min annaas wa weylun linnaasi minka adiga dadku way isku dhumaysaan buu yidhi, maxaa dhiiggaygiibaa dhiiggaaga ku jiro oo ee dhibaato badan bay kaala kulmayaan hadday ku dhibaan ninkii saasa hayaa dilay ma taqaan xajaaj bin yuusuf baa dilay xajaaj bin yuusuf markaasuu soo callaqay meel halkaasa toban maalmood buu saas isagoo u laalaado oo shalo maalintii hore la dilay ayaa waagii fidnadii bani umaye iyo nimanka la yidhaaho bani haashim ay islayn jireen xarbadaasuu ku dhinto amiirulmu'miniin maka ayuu ka ahaa ninkaanina xaggaa iyo ciraaq iyuu ka yimid oo markaasuu qabsaday makana waa qabsaday amiirkeediina waa dilay cabdullaahi bin bin- bin zubayr bin cawaam
وفي رواية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فما حملك على ذلك فقال علمت أن دمك لا تصيبه نار جهنم فشربته لذلك فقال صلى الله عليه وسلم ويل لك من الناس وويل للناس منك mar riwaayo kale waxaa ku sugnaa nebigu waa su'aali inaad dhiigga cabto maxaa kugu xambaaray buu yidhi yaa rasuulallah waxaan ogahay buu yidhi dhiiggaaga inaan naari taabanayn mar haddaan dhiiggaaga naari taabanayna waa inuu kayga dhex galaa taasuu ugu jawaabay dee s- s- kalaam saxa weeyaan وروى هيا.
القطني في ka سننه marka fiiri sug hadda een, dhiiggu waa najaasee lama cabo nebiga dhiiggiisu najaase maaha fudalaadkiisa dhan nebiga najaase maaha calayhi salaatu wasalaam najaaso lama cabbi karo waa kaa cabdullaahina markuu cabbay maxaad u cabtay lama horena waa garab baa lagu siiyey weliba
وروى الدار قطني في سننه عن أسماء قالت اعتجم رسول الله ابن عبد الله فشربه فأتاه جبريل فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما صنعت قال كرهت أن أصب دمك فقال صلى الله عليه وسلم لا تمسه الماء ومسح على رأسه وقال ويل للناس منك وويل لك من النار riwaayadan kale waxay leedahay asmaa warisay kii horena isagaa wariyey cabdullaahi baa wariyey waxay tidhi nebigaa istoobay markaasuu dhiiggii wuxuu u dhiibay wiilkayga cabdullaahi ah markaasuu cabbay markuu soo noqday jibriil baa u sheegay oo yidhi wuu cabbi malagga jibriila markaasuu yidhi maxaa u cabtay yaa rasuulallahi dhiiggaaga meelaan ku daadiyo oo munaasib u ah baan waayu اللهم ma ma- ma dukaafad baan ku daadiyaa ma god baan ku shubaa marka meel uga khayroon qalbigayga iyo calooshayda ma jira halkaasaan xifdi u baday buu yidhi اللهم صل وسلم.
nebigu intuu gacanta madaxa ka saaray buu yidhi ja- naari naari taaban mayso jibriil baa yidhi cabdullaahi naari weligii taaban mayso
تبرك الصحابة بنخامة النبي صلى الله عليه وسلم وبماء وضوئه
cinwaankaana waxaa weeye nebiga xaakadiisa اللهم صل وسلم.
xaakada xaakada rasuulka ayaa la barakaysan jiray صلى وسلم.
iyo biyaha uu ku weysaysto hambada ka daadatay lugihiisa iyo gamcihiisa ayaa la barakaysan jiray saxaabadaa barakaysan jirta cid kale maaha weli asxaabtii rasuulkan ku jirna جاء في الصحيحين واللف- واللفظ للبخاري من حديث الح- الحديبية قال ثم إن عم- عروة بن مسعود جاء الذي جاء وصيد وسيدا عن المشركين في مكة جعل يرمق النبي صلى الله عليه وسلم بعينيه فقال والله ما ترحم رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم أي من الصحابة فذلك بها وجه فدلك, فدلك بها وجه.
وجهه وجلده وإذا أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر ابتدلوه ابتدلوا أمره وإذا توضأ كادوا يقتتلون عن و- على وضوئه وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده وما يحبون النظر إليه تعظيما له صلى الله عليه وسلم curwo binu mascuud baa xadiidkan wariyey wuxuu yidhi maalintii xudaybiya ee nebiga loo diiday maka inuu gala intuu cumraystay ayaa nebiga u yimid buu yidhi markaasaan fiiriyey nebiga ilama jiro asagu makuu ka yimid muuna garanayn laakiin waagii dambe dee islaamka ragga waaweyn cabdullaahi bnu mascuud walaalkii weeye curwa wuxuu ku aasan yahay meesha la yidhaha sanq- meeshii ruushkii maxay ahayd usbakistan samarqanda qabrigiisii waana la tusay samarqanduu ku aasan yahay curwa wuxuu yidhi nabigaan fiiriyey saxaabadiisana waa fiiriyey xaako hadday nabiga uu ka soo baxdo uu tufo weli dhulka ku dhic maysu yidhi qof baa gacanta u horsanaya saxaabada ka mid a markaasuu wuxuu marmarinayaa xaakadii nebiga wuxuu marmarinayaa wejiga iyo jiskii jismigiisa intii kaleeto haddii uu yidhaahdo waan weysaysanayaa weysada nebiga lugihiisa iyo gamcihiisa ka daadanaysa inay isku laayaan saxaabadu ayay ku siganayaan sida ay ninba ninuu riixayo xoogaa gacanta qabow yar biyaha xoogaa inuu ka qaato uu doonayo haddii uu nebigu hadlo madaxay wada raaricinayaan hadduu amar siiyo kulligood fashkax bay leeyihiin oo amarkiisay u degdegayaan mana awoodi karaan inay nebiga sidaa uga buuxsadaan buuri nin waliba haybadda rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayuu madaxu saaleeyahay hadduu nebiga dhuganayana xoogaa tartiib ilmilicsigeedu ku dhuganayaa qofkaad isha ku saas ugu fagiijinaysaa waa qofaan xushmad iyo haybad kula lahayn marka xaakadii rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo biyihii lagu weysaysanayey yaa wariyey muslim iyo bukhaari baa wariyey laakiin waa lafdigii bukhaari midkan hadda uu sheekhu noo sheegay haya xaakadaadu wasaq baad u taqaan ma aha midda nebiga calayhi salaatu wasalaam midda nebiga ma aha biyaha lagu weysaysanayoo jirkaaga ku dhaqday waaba daawo waana la cabbaa waana lagu barakaystaa waana lagu qubaystaa waana laga helaa barakada
مداواة النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ببساطه الشريفة ciwaankan waxa weeyaa nebigu inuu ku daawayn jiray saxaabadiisa calyadiisa calyadiisuu saxaabadiisa ku daawayn jiray
روى الشيخان وغيرهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر لا أعطين الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله ويحب ويحبه الله ورسوله فلما أصبح الناس غدوة ردوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلهم يرو- يرجون أن يعطاها فقال صلى الله عليه وسلم أين أين علي بن أبي طالب فقالوا هو يا رسول الله يشتكي عينيه قال فارسلوا اليه فاتي به وفي روايه لمسلم قال سلامته فارسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم الى علي فجئت به اقوده ارمدا فبصق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه فبرئ كانه لم يكن به وجع xadiidkani waa bukhaari baa wariyey iyo muslim labadaba waa maalintii khaybaro nebigu uu yahuudda ku duulay اللهم صل وسلم وبارك على habeenkiibuu wuxuu yidhi laucdiyana araayata rajulan yaftaxu llaahu calayh berri waxaan calankayga u dhiibayaa qof ilaahay gacantiisa be- khaybara noogu furi doono ilaahayna uu jecel yahay iyo rasuulkiisuna uu jecel yahay asaguna ilaahay iyo rasuulkiisaba jecel marka haddee sifadaas fiiri nin waliba markii waagu baryey buu nin waliba wuxuu rabaa in calanka loo dhiiboo la yidhaaho waa ninkii ilaahay ku furi lahaa khaybara ama yuxibu allah warasuuluhu la yidhi wey cumar bin khadaab wuxuu yidhi maalintaasun baan jeclaystay in wax la ii dhiibo maxaa yeelay sifadaasaan jeclaystay اللهم marba wuxuu yidhi nabigaana soo taagaa waa yaqaan markaasuu sandan iga lahayn اللهم ha dhowtuu yidhi buu yidhi away cali bin abi aalib markaasaa yaa rasuulallah indhuhu la'yahay colka meel u dambaysa ayuu joogaa indhuhu la'yahay bakooraa indhaha yaa ka haysa salma bin akwac wuxuu yidhi anaa lay diray salma warba la kaalay asagoo labadaynood waxba uga jeedin oo nuul u hayo usha ku hogaaminayo yaan keenuu yidhi nabigu markaasuu saas labada labada indhood kala yidhi mase waxba uma jeedo labadu candhuuf baf iyo baf nebigu kaga siiyey intuusan nabigu madaxiisii ka celin xanuunna ma leh guduud ma leh wax baqiyaa ma leh dadka ninka ugu indha fiiqan ayuu noqday nabigu eh, cali bin abi taalib salluu cala nabiyi calayhi salaam markaasuu calankii u dhiibay oo yidhi wakaa marxab meeshaa boodboodaye waa ninka yahuudda u madaxda orod u tag marxab buu ka u kala siiyey khaybarana sidiibaa yaa lagu yaa lagu furtay oo lagu qabtay waay marka cali bin abi taalib oo indhala ayuu nebigu labadiisa indhood xagga iyo xagga bash iyo bash xalyadiisii barakaysnayd ee shariifada ahayd ayuu uga siiyey waxaa lagu leeyahay weligii dambe ma daafin cali bin abi aalib iska daa wax dambe cudur dambe oo ku soo noqdee cimrigiida ma daafin baa leh
وفي الإصابة أخرج ابن حبان وفي صحيحه وضيها في المخ- في المختارة وقال قال ابن منذر عمر بن معاذ الأنصاري رضي الله عنه كان سفل النبي صلى الله عليه وسلم على رجله حين قطعت حتى برئت
een waxa wariyey een xadiidka kan ibnu xibbaan saxiixiisu ku wariyey nin saxaabadii ka mid ah ayaa lug lagu dhuftay meeshaasaa qaba waaba kala go'day kow bay kala tiri markaasaa nebiga u keenuu yidhi calayhi salaatu wasalaam isagoo sidaasoo kalea nebigu markaasuu fuuh yidhi buu yidhi candhuuftiisii sidaa u mariyey kalama kicin buu yidhi lugtii jabnayd ama hilibku kala go'naa midna meeshii kalama kicine anoo socdaan ka dhaqaaqay buu yidhi markii rasuulka caliyadiisu ay gaartay calayhi salaatu wasalaam qataadana sidaasoo kale u ahaa qataada nin la yidhaaho saxaabaa asxaabta rasuulka ka mida gamuun baa kobtaa inta kaga dhacay buu ishaa bannaanka soo dhig markaase waxay ka laalaasatay halkaa daan daankiisa markaasuu asagoo saa u siduu u keenay nebiga calayhi salaatu wasalaam yaa rasuulallah isha idii day markaasuu yidhi ma ishaan kuu biskeeyaa oo ilaahay kuu baryaa mase jannadii baan kuu bishaareeyaa yaa rasuulallahi jannadana waa rabaa buu yidhi laakiin naag baan ayaan dhoweyd guursaduu yidhiyo ishoo daloosha hadday aragto waxaan ka baqayaa qoladaas waa khatare ma og tahay waa la iska ilaaliyaa waxay kugu nacahayaani markaasuu nebigu intuu qoslay oo ishiisii candhuuf mariyey ayuu meeshii ku celiyey jannadiina waa kuu ballan qaaday kaama ceshan buu yidhi hameenkii markuu guuraynayo qataada middaani waxba ma arki jirin tii nebigu daaweeyey ayuu hameenkii ku guurayn jiri allaahuma salli wasallim wabaarik calayh
الله صلى الله عليه وسلم nebiga candhuuftiisa اللهم biyo kharaar hadduu ku tufo way macaanaanayaan hadday dhanaan yihiin amay biir yihiinna biyo waxay noqonayaan xareeda oo cirka ka soo dhacay haddii nebiga candhuuftiisu ay taabato calayhi salaatu wasalaam اللهم صل وسلم وبارك على محمد أخرج الإمام أحمد وابن ماجه والبيهقي وأبو نعيم عن وائل بن حجر قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بدلو ماء فشرب من الدلو ثم صب في بئره أو قال ثم مج في بئره ففاح منها مثل رائحة المسك wuxuu yidhi xadiidkaas inta warisay waa maqlaysaan axmed baa loogu hormariyey imaamulaxmed nabiga calayhi salaatu wasalaam ceel buu yimid ceelka naga waraabiyuu yidhi biyaa loo soo daray dalow loo soo daray mar allaale markuu nebigu cabbay buu candhuuftiisii ku tufay markaasuu yidhi dalowga biyihiisa ku celiya ceelka waa lagu celiyey intii ceelkaas biyihiisu joogeen weli wax ka cafon miski unbaa ka soo cafi jiray ceelka biyihiisa oo dhan waa candhuuftii nebigu uu ku tufay biyihii lagu celiyey sababteeda
وروى البيهقي عن أنس رضي الله عنه أنه سئل عن بئر قباء فقال لقد كانت هذه البئر وإن رجلا لينضح على حماره فتنزحه فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بذنوب أي ذنب عظيم فسقيه فإما أن يكون توضأ منه أو تفل فيه ثم أمر به فأعيد في البئر ثم نزحت بعده وقد أخرج ابن سعد عن أنس أيضا نحو ذلك
aan ceelka quba ku yaalla wuxuu aan jira biyuu mar lahaa biyihii marar buu yay guri jireen dameerna waa lagu jiidi jiray markaasuu dalow keenay soo dara buu yidhi nabigu calayhi asalaatu wasalaam candhuufna waa ku tufay waana weysaystay ceelka ha lagu celiyuu yidhi weligiis dambe ceelka biyihiisii mana go'in lagamana weynin biyo ayagoo caraftooda iyo macaankooda labadaba la yaabayo xoogaa dhanihiina ka baayi ma dhanaana markaa ka bacdi
الصحابة يتبركون بريقه الشريف صلى الله عليه وسلم nebiga candhuuftiisay barakaysan jireen saxaabada rasuulku calayhi salaatu wasalaam روى البغوي عن في معجمه بإسناده عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب كان يقرب ابن عب- ابن عباس ويقول له إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاك فبتع رأسك وتفل في تيك وقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل cumar bin alkhadaab cabdullaahi ibnu cabbaas buu saa u kolkooshan jiray اللهم صل وسلم nin ka jecel male saasuu u haysanayaa waxaa la yidhi maxaa maxaa maxaa ku jeclaatay cabdullaahi ibnu cabbaas waxaan ku jeclaaday buu yidhi nebigaa loo keenay markaasuu afka candhuuf uga tufay buu yidhi cabdullaahi baa lagu tufayaa madaxana wuu ka masaxay buu yidhi markaasuu yidhi buu yidhi allaahuma faqihu fi ddiin ilaahu cabdullaahi ibnu cabbaas diinka ka sisii wa callimhu ta'wiil tafsiirka qur-aankana ilaahayow bar marka ducadii nebiga iyo candhuuftiisa jawfkiisa gashay yaan ku karaamaynaya cabdullaahi ibnu cabbaas buu ohan jiray cumar bin alkhadaab weeyaan radia allahu tacaala canhu وكان الصحابة رضي الله عنهم يأتون بأولادهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليحنكهم فيمصون بإريقه الشريفة وهذا باب واسع جدا saxaabadoo dhan waxay ahaayeen qofkii ilmo u dhashaan waa loo keenayaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam markaasuu timir xoogaa intuu ka gooyo oo nebigu afkiisa geliyo oo calaliyo oo calaliyo markii timirtii iyo candhuuftii nebigu isku malaasmaan ayuu afka ugu tufi jiray nebigu calayhi salaatu wasalaam saxaabada dhanna saasay yeeli jireen haddee timir wax ma taraysee waxa muhimkaahi waa candhuufta nebiga calayhi salaatu wasalaam waxaa loo doonayaa inay liqaan carruurtu اللهم صل وسلم عليه ومن ذلك ما جاء في الصحيحين عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها عن وعن أبيها أنها حملت بعبد الله بن الزبير بمكة قالت فقدمها ولادها فقدمت المدينة فنزلت بقباء فولدته ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعه في حجره ثم دعا بثمرة فمضغها ثم تفل في فيه فكان أول شيء دخل في جوفي ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم أصلا بنتي- عنك بالتمرة ثم دعا الله وبارك عليه فكان أول مولود ولد في الإسلام أي أول مولود في بالمدينة المدينة cabdullaahi bin zubayr weeyaan asmaa dhashay waa taane waxaa nebiga ka soo haajirnay tiri anoo fooshaydu dhowdahay markaan wiilka dhanaa nebiga u geeyey markaasuu timirtii iyo candhuuftii isugu daray wax joofkiisa gala nebiga calyadiisiibaa ugu horraysay markaasuu duceeyey macnaha ilmo muhaajiriintii ay madiine ku dhalaan waa wiilkii ugu horreeyey haddii cabdullaahi binu zubayr buu noqday cabaadalada afartaahi ma kala shiiqin cabdullaahi ibnu cabbaas cabdullaahi ibnu zubayr cabdullaahi ibnu mascuud cabdullaahi bin camar bin caas cabaadalada afarta ahaa la yidhaha nimanka axaadiista intooda badan wariyey oo dhallinyarada ahaayoo madiine ku- ku- ku barbaaray weeyaan
تبرك الصحابة بعصا النبي صلى الله عليه وسلم meeshaana waxa weeyaan usha nebiga ayaa saxaabada nebigu barakaysan jireen ushiisa salawaatu ullaahi wasalaamu calayh وسلم عليه عن محمد بن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان عنده عصية عصي- عصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم فمات آنسه فدفنت معه بين جنبيه وقميصه
wuxuu lahaan jiray een, cabdullaahi maxamed bin siiriin baa laga wariyey anas binu maalig baa ul haysan jiray ul yar oo aan weynayn nebigaana lahaa ushaas calayhi salaatu wasalaam nebigaa lahaa anas baa yaa lahaa marka ushiisii meel bay u tiilay markuu dhintay ushii baa lala xabaalay anas iyo qamiiskiisii nebiga calayhi salaatu wasalaam labadaasaa lala qabrigii lala yaa lala seexiyey si uu u barakoobo oo qabriga iyo fidnadiisa iyo shiddada intaba uu uga koro
الصحابة يستضيئون بعصا بعصا أعطاها لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم tanna waxa weeyaan u ay faynuustan oo kale ka dhigteen oo nebigu lahaa calayhi salaatu wasalaam اللهم بارك عليه oo ma habeen gudcara ay ku dheermadeen ushii nebiga ay ka soo qaateen
عن عن قتادة بن نعمان رضي الله عنه قال خرجت ليلة من الليالي من الليالي مظلمة فقلت لو أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهدت معه الصلاة وآنسته نفس لنفسي ففعلت فلم آنست tuhu لنفسي فلم ففعلت فلما دخلت المسجد برقت السماء فرآني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا قتادة ما هاجك علي ما هاج عليك قلت أردت بأبي وأمي أن أؤنسك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال خذ هذا العرجون عسل فتحسن به فتحسن فتحسن به فإنك إذا فرجت أعضاء لك عشرا أمامك وعشرا خلفك ثم قال لي إذا دخلت بيتك فأي إذا دخلت بيتك صرت مثل الحج الأخشن فقال بيتك رأيت مثل حجر الأكشر فقال فضربته قال فضربته حتى خرج من بيتي رواه أحمد رواه الإمام أحمد والطبراني ك- كما في مجمع الزوائد xadiidkaas waxa weeyaan qataadaa nebiga habeyn habaynbarkii u yimid markaasoo markanna saciidka soo ayaa wuxuu yidhi roob baa da'ye roobkii hilaacay markaasuu nebigu i aqooday markaasuu yidhi maxaa kugu dhaco